barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo herarka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco siddeed iyo labaatanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenana waxaa idinla socodsiinaya duhurnimo barnaamijka dhallinyarada cabdixakiin maxamuud sharwac ayaana waa ibraahim xasan daanduray
qodobada dhegaystayaal aan idiu haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegayno aragtida ay soomaalidii hore ka haysteen ee dadka ajaanibka
ninka orobaanka unbuu ka baki jiray weligii yaaliyey ninka soomaali hindigaa soomaalidu itaalba kabaday ninka indha yartaa shiinaha ilaahay baa dadkan inagu dhibaataynay indha male waa kuwa himbiriirsanaya itaal male waa kaa gacmiya laguba gaagaaban yihiin maskax badan male waa kaa madaxiisii yaryah markaa soomaalidu berigaa dadkaa shiinaha iyo indha yarta oo dhakuway dhawri jirta waxay odhan jirta balaayaa inaga raaci inaga daaya ohan jirta heesaha aan idin haynana waxaa ka mid a ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abena maarku wacaya
yaa salaam waa codkii salaad maxamed shardi derbi dhegaystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijkaygan duhurnimo xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida sharci dejiyaasha dalka maraykanka ayaa meelmariyey sharci cunaqabatayn cusub lagu saaraya dalalka ruushka iiraan iyo kuuriyada waqooyi kaasi oo loo diri doono madaxweyne trump si uu ansixiyo senatarada ayaa si diiran u meelmariyey sharcigan maalintii khamiist iyadoo ay u codeeyeen sagaashan iyo siddeed mudane maalin uun kadib markii ay isla waafaqeen hannaankiisa senator bob corker oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa war uu soo saaray xilli dambe oo arbacadiiyo ku shaaciyey heshiiskan isagoo sheegay inuu imi kadib markii falanqayn lagala sameeyey hogaamiyaha aqlabiyadda kefen macarty aqalkan ayaa hore sharcigan ugu meelmariyey afar boqol iyo sagaal iyo toban mudane
maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa waxa ay ka mamnuucday ra-iisul wasaare nawaas shariif inuu xafiis dadweyne qabto kuna amartay in si deg deg ah uu isku casilo afeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxyar kadib xukunka maxkamadda ku dhawaaqay in shariif uu aqbalay go-aanka maxkamadda islamarkaasina uu ka tegay xafiiska maxkamadda ayaa shariif waxay ku heshay inuu hanti badan dibadda uu ku urursaday qariyey islamarkaasina u noolaa si ka baxsan awooddiisa dhaqaale guddiga maxkamadda oo ka kooban shan garsoore ayaa kulligood waxay isku raaceen xukunka maanta waxaana ay ugu baaqeen mas-uuliyiinta la dagaalanka musuq maasuq ah inay baaritaan ay ku sameeyaan gabadha nawaas oo lagu magacaabo maryam seygada iyo wasiirka maaliyadda ee bakistan ishakdaar ishakdaar ayaa sidoo kaleeta maxkamaddu waxa ay ka mamnuucday inuu wax xafiisa qabto
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo laantaaf soomaaliga ee v o a waana barnaamijkii idaacadda ee dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimco aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa toddobaadkan barnaamijka magaalada jabuuti noogu soo diyaarisay waryahayaga sagaal saciid faarax
dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka
soo godayaayo arrimaadeen hanaban gubriya saxab loo ciyaaraayo arrimaadeen hanaban yesibaa gabadh la siiyaaye toddobaadkan barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxaynu ku soo qaadanaynaa dadka soomaalida ah iyo sidii ay isula han iyo qab weynaayeen iyo weliba sidii dadka kale ay u arkayeen ee ummadaha kale ay ugu kala qaybsanaayeen waxaana mar kale igala qaybgelaya barnaamijkeena toddobaadkan cilmi muuse axmed oo ah qoraa cilmi waxa uu arrimahaasi hanka iyo qabka soomaalida kaga hadlay buuguu u bixiyey soomaali looma maleeyo ama soomaali looma taliyo ee iyagaa tashada soomaalidu haa looma maleeyo iyo kaa malaysas dadka soomaalidu iyo kuunba tashadee dad loo taliyo laydhaa loo yeedhiyo laydhaa sidaa yeel sidaa yeel ma aha buuggana kaabaan ka qoray oo dee ninka soomaaliyeed hortaba nin ilaahayle buu ahaay oo aaminsan nin ambiyadii rumeeyey oo dee nebiyadii ilaahay boqoliyo soddon mahmaahoodoo soomaalidu leedahaan ku soo aruuriyey markaa waxaa halkaa ka cadinaya dad ilaahay lahayn weligoodba xataa tin niiqiyo tin cawsna ha ahaadee inay yacni awoodun caabudi jireen jirta ayna bini aadan hoos tegeenna alluun wax ka deeye ayn ay aaminsanaayeen ambiyadiina aaminsanaayeen oo dee nebi ammaankii iyo wixii baa ku yaalla ta kale waxa kaloo ku yaalla halkan ninka soomaaligu waxaa waxa marka u horreysaba odaybaa u talin jiray geedkay noo ridi unbaa loodhan jiray odaygaanba wuxuu hebel yidhi unbaa loodhan jiray halkaa waxaa ka soo bixi jiray dad walaalo isjecel maamul dhaqameedba haddana ka soo bixi jiray meesha oo dee waxaan suldaanka iyo laydhaahay ugaaska iyo magaraysa aaqilka iyo beeldaajaha iyo beel- waxaasoo dhan malaaqa iyo waxaayoo dhan laydhaah halkaaba geedkay ka soo bixi jiray markaa sidaasuu runtii ahaa oo dee dadka soomaaliyed dhinaca kale dadka soomaaliyed dad siyaasadeed bay ahaayeen oo dee ninka soomaaligu adduunka oo dhanba shanun bay ugu qaybsanaayeen kulli xaadba ma lahayn shantaa soomaalidu ugu qaybsanayd waxay ahayd ninka orobaanka unbuu ka baqi jiray weligii yaa leeyahay ninka soomaaliga wuu iska ilaalin jiray ilaalin jirayoo maralahi markuu ninka orobaanka xaggaa ka soo baxo meeshuu doona ha ka yimaadee xagga bariga inaga mariya balaayaa bari ka timaada loolan jiro xaggaa bariga reerka laga marin jiray geed baa la fadhiisin jiro xaggaasaa caano cad iyo shaha cad iyo w- wixii la hayee cadcad oo dhan oo dhar cad baa la xidhan jiray ba- kolley masiibuu la socsocdaa baa la odhan jiray haa waxyaabaha oo dhan weligiiba xataa iyadoon gumaysiba jirinba orobaankaba hadday arkaan waxaa la odhan jiray xaggaa cadceedda inaga mariya kolley xaggaaba ka yimaadaay qaybtaasi waa orobaanka qaybta labaadi waxay ahayd dadka laydhaa eeshiya ku nool hindida ama hinduuga laysku yidhaahdo ay ahaayeen hindigaa soomaalidu itaal baa kama day kololay kolka laysqabsado timo waaweyn oo dhaadheer bay leeyihiin oo taa unbay qabtaan xagga dambe intay qabtaan unbay bilaawa dhexda ka marin jireenoo hindigu itaal malay odhan jireen halkaa bilaawa unbaa la yar mariya marka kaana hindigana meel ba iska mariya ninka indho yarta ah shiinaha dadkan imka caac yidhaha ee boodboodee dadka waxbuu laayaan laydhaa ee kaarta iyo d- waxbuu ku dilaan laydhaa ee boodbooda ma jireen berigaa hore shiinuhu dad gaagaaban oo indha yaryaroo buculo waa la eegi jiro qofka taabta soomaalidu way dili jirta ilaahay baa dadkan inagu dhibaatayni indha male waa kuwa himbiriirsanay itaal male waa kaa gacmiya laguba gaagaaban yihiin mid- maskax badan male waa kaa madaxiisii yaryah ha dilinaa loodhan jiro ha taabaninaa loodhan jiro markaa soomaalidu berigaa dadkaa shiinaha ah iyo indho yartoo dh- way dhowri jirta waxay odhan jirta balaaya inaga raaci inaga daaya odhan jirta
ma dadkan adduunka haysta ee hadda maanta halkaa jooga inagu xilli hore dad si keli numoodayna dad soka oo waxaa laynagu dhiba ilaahay baa nagu cinqaabi baa laodhan jiray haddii dadkaa la taabo shiinaba haddii la arko waxbaa la siin jira oo la iska dayn jiro waxaa la odhan jiray "Ita- itaalo ku shaqaysta male kuwii iskaga celiyaa wax male indha uu wax ku arka male waa indhihiisaa yaryar waxba ma lihine waxaan ilaahay baa dhulka ku cusleeya hataa taabnina loodhan jiray see quraanjadoo kale u ahaa marka kaa itaal baa lagama danaya arrinna waxba lama weydiin jiray waxuunbaa la siin jiro iska socun baa laodhan jiray sidaasu shiinahan iminka boodbood ee cabaadaya waa adahaya waa jabaan iyo waa waxbuu laayaan laydhaa ee boqolka indho yaroo dhaniba sidaa unbaa boqolka qof eryanay berigaa waxa weeyaan ku- dhaqankeenna sidaabuu ahaa Kas- ka afraad wuxuu ahaa carabta caanteen dhagaala ninka carbeed Een, arrin iyo itaan lagama dhegcas baa loodhan jiray dhegcastu waxa weeyaan neefka yari weysha ah ee wad- sac u dhalo kolkay dhalatay cadceedda haddii loo dhigo dhegteedaa yara ballaadhan dhagcas baa loodhan jiro cadceedda waa laga arki jiray oo de transparent weeyaan marka itaaliyadda ay cadceedda ka kacda male ninka carbeedna sidaabuu ahaa ta kale dhagcas waxaa kaloo laydhaa qaranka hadhuurka marka la- mas- masangaha marka la beero ama hadhuurka la beero dushiisa bahal- baal yaroo dheeroo ca- ca- een, cascas ayaa ku daboolma baalka marka laga soo gooyo dhagcas baa isna la odhan jiro casaan buu haayo cadceedda marka loo dhigo isnaguna transparent bu ah waa laga arki jiray arrin iyo itaalba carabi sidaabay ka tahay iska daaya loodhan jiray waa ganacsi unba iyo waxaan balalala iska daayaa loodhan jiray soomaalidu shantaan bay ku qaybsadeen caalamkuba kulli xaadiba ma jirayn dadkii caynka ahaabaa dee iminka iska la baabiiyo dee iminka iska sidaa marka soomaali haddaynu nahay xiliyadii hore hankeenna iyo qabkeenna dadka kale waxbay umaynu arkaynba dee shantaa un baanu arkaynaba shantiiba caalamka oo kuwaas sha- war dadka adduunka se- maxay yihiin waa shantaa qolo kaasi waa sidaa kaana waa sidaa kaana waa sidaa kaana sidaan buu qabsan qab soomaalidu waa dad qab weyn bahaanoo isla weyiin oo meel sare joogo oo dee waxa way ahay markaa iminkana waxaa la yidhaha shabeel weli biri- barihii kama biin soomaalida waxay mahmaabay tiraa shabeel barihii kama biin yacni shabeel weli waa sidiisii un soomaalidu iminka waa laga itaaroonaadawna waa lagu adduunka unbaa ku ciiree oo dee kuman kumsanaayimka lagu ciirsan yahay un soomaalidu mooyaan beriga hore waxay samaysay Een, ma garanayo waxyaabahan un baan u malaynaya wax lagu cadaadinayay dad hore wuu iska han weyn oo isla qab weyn oo wax wax ah bay ahaayeen oo dee ismaqlo oo dad jiray ahaayeen dadkan iminka dee la qaybsaday ee la baabi'iyey wa- sidaa loo galay maahayn laakiin dee waa dad laga itaa roonaaday marka haddana waa kuwa haddana lagu dhaqdhaqaajinayo une weli haddaa wadwadee waan jirnaa uun Een, eh, waxa kaleoo ku jiray hablaha soomaalidu waxay ahaayeen een, hablo asturan oo anshax iyo adaab leh shamada uma iftiintay waxa weyn macnaheedu waxaan ka waday habdhaqankii wanaagsanaa ee hablaha soomaaliyeed hore hablaha soomaaliyeed hore kolkay een, weynaadaan ay dabcaan in guurdoon noqdaan iskama soconayno magaaladu dee magaalo ma jirin ee duurka ma xulayn waxay samayn jireen aabbaheed iyo hooyadeed bay la hadli jirtay habeenka oo dee ay iyadoo murti ugu sheegayso guux baa la odhan jira way guuxi jirtay inatii heblaay haa inatii heblaayo way guuxday baa loodhan jiray de hallay dhisay leedahay nin waxay aheen eh, waxay ahaan udubdhexaadka nolosha qoyska soomaaliyeed iyaan habluhu iyay ahaayeen habluhu taa waxaa u daliila mar inantu markay dhalato hortaba ila dhaqaala loo arki jiro hadhow dee boqol geel iyo laba boqoloo geela laga qaadan jiray waa la xanaanayn jiray Een, yaraan bay reerka ku anfici jirto masalan waxay samayn jirtay cuntada u kari dharmaydhka yacni hawsha reerka oo dhan hooyadeed iyadaa la qaabili jirta hadday hooyadeed meesha ka baxdana iyada hooye u ahayd oo um, ilaa ay guursanaysa reer kala galayso iyadaa ahayd hadhow markay weynaatana ila dhaqaalayd waa ta kale haweenku gabayaabay ahaayeen oo dad si ragga gabyay ahaayeen halkan buuggan waxaa ku yaalla gabayo badan oo ay haweenku tiriyeen oo markaa ay waa ninka kuu sheegaya markay wax baahdaan murti ku sheegta waalidkuna murti ugu jawaabo sidaa isku weydaarsadaan ilaa ay isla meel dhigayaan halkaa yare dibadday seexan jirtay odagiiyo saantuna aqalkay seexan jireen halkaa unbay hadalka guuxa uga tuuri jirtay iyadna waa loo soo guuxi jiray uun. guuxaasi ku dhammaan jiray hadalkii oo ah bal- bal- loo ballami jiro wakhtigaasanaaba ku dhisi iska sabir loodhan jiray haddii ay kari weydana waa yar habaari jirtay hadday oo dee garanaysa waa tii lahayd aabbahay joogtahay hayow jooga jooga lagaa sameey jooga joogadu waa geelu ama dee neefka eh, igadhka ah, markuu ilmaha yar ka dhinto hariga ayaa dee la- la- inta jiidhkunba laga sidig baa la idhaa waa lagu sidki jire marka waxay ka ursanaysaa teedii ilmaheedii yaraa aabbahay joogtahay hayow jooga jooga joog buu aabbaheed yidhi aabba iskeer joog iyo yarkaadii weli hadda isagu wuxuu egeeganayaa nin mid lacag xoolo badan haysto geel badan iyo adhi badan haysto uu ka iibiyo dee magaraysaa laba boqol oo halaad ka qaato iyo wax kale iyadna dee wakhtigeediibaa gaadho waa tan dee waan diiray leh kolkaa maxay samayn jirtay aabbahay joogta iyo jooga jooga la- lagaa sameeyey bay tiri oo jiidhkaaga waraaba daaq haa dee way habaaraysaa haddeedoo waxba dee uu markuu meel bal la hagaagi waayo oo jiirhkaaga waraaba daaqiyo sa- sabool adhigaaga qaad bay too sagaaro cadhowday noqon habaar kala kuuma quudhee habeen garbi kuu caddaad isagoo iska socda garbidu waa meel gudan uu dam un ku yidhaah habeen garbi kuu caddaatay bay tiri oo hadday tiri xoolihii ha kaa dhammaadaan habeenna meel mugdiya ku dhex dhaco haddada ku dhimo maxaa kala u haray Ah, dee sawtan iyadaba joogta u lahayee magaranaysaa la joojiye sannado habeen garbi kuu caddaatayoo ee, lamadayaha qori kaa wareeg bay tiri oo boqow- ba- ba'ow adigoo buurigu kallihi boqsinta qori kaa wareeg bay halkaa bay tiri bogow unu- yani halkaa un bogow jiif bay tiri oo weligaa ha lagugu baanto marka waxa weeye waxaa kaloo buuggan ku yaalla xagga habka in aroosyada iyo loo galo muxuu haytoy ninku qofku markuu qaan gaadho inan iyo inan wiil ha ahaatee ama eh, inan ha ahaatee habkuu u daydayn jiray dayday baa loodhan jiray imika waxaan daydayga laydhaa lacagaha iyo waxbuu doodoontaa laydhaa maahina dayday guur baa loodhan jiray ciyaaraha habeenkii la ciyaari jiray Ee, maxaa ciyaaraha habeenkii loo ciyaara haddayna xeeladi ku jirin bay soomaalidu tilaa xeelad baa ku jirta oo inantu waxay daydayanaysaa ninkii fariidkaa ee ay la- ay guursan lahay inankuna wuxuu daydayanayaa inantii uu la jaan qaadi lahaa hadhow qoys la qo- samayn lahaa marka halkaasaa la isla qaadi jiray guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waa nagaynta waxaa marti igu ahaa cilmi muuse axmed waxaana idinla socodsiinaysay anigoo ah sagid siciid faarax tan iyo intaynu mar kale kulmi doono haddii eebaydmo nabadgelyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa lanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatanna waxaan idin soo qabanaynaa heestaa ayaan dhalad iyo codkii salaad maxamed salaad derbi
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uur habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir habena maarku wacaya ifkana waxaanu soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ay rageelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayahay adiguna aqoonso ilidhow daaga ubow sida ay rageelbaan ku ololayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ubow waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo waxaan urhabreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo nabad adduunyada waxaan imid maalintii islaanko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya
yaa salaam yaa salaam dhegeystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen eh, codkaasi aadka u macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waxaad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan eh, xubintii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
aan ku bilownaya waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan wareegga koowaad ee isreebreebka tartanka yuruba liig ee qaaradda yurub kooxaha caanka ah ee sannadkan ka qaybgalaya isreebreebkan waxaa ka mid ah kooxda a c milan ee dalka talyaaniga oo saddex sanno kadib ku soo laabanaysa saaxadda yurub waxay xalay la dheeshay kooxda kariyova ee dalka rumeniya hal iyo eber ayayna ku soo badisay milan goolka waxaa u dheliyey ricardo rodrigues oo ah mid ka mid ah toban laacib oo ay dhowaan soo iibsatay kooxaha kale ee caanka ah waxaa ka mid ah naadiga everton ee dalka ingiriiska oo hal gool iyo eber ku suul daartay kooxda kubadda cagta ee rosenberg ee dalkaasi slovakiya goolka keliya ee everton ay ku badisay waxaa saxiixay ciyaaryahan leyton benis kulankan wuxuu ahmiyad gaar ah u lahaa weeraryahanka reer england wayne rooney oo dib ugu laabtay kooxdii soo barbaarisay ee everton rooney ayaa ka soo laabtay manchester united oo uu ka tirsanaa muddo sannado ah ciyaaraha kalena kooxda larnaka waxay laba gool iyo eber ku garaacday dinamo miniski braga waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la qaybsatay kooxda eig b s b endoven waxaa ka badisay kooxda uziyek oo dirtay hal gool iyo eber fenerbaajo waxay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga kubadda cagta ee gras saduufa waxay saddex gool iyo eber ku suul daartay kooxda siyon maritamo iyo boldovis ayaa ku kala baxay barbardhac eber iyo eber ah dinamo bukarest waxay sidoo kale barbardhac gool iyo goola la gashay atletic bilbao naadiga kubadda cagta bokdo ee dalkaasi faransiiskana waxay laba gool iyo gool ay ugu awood roonaatay kooxda videoton karavena zevezda ayaa iyana laba gool iyo eber dirtay kooxda spartbrad kaballa waxaa hal gool iyo eber ku suul daartay naadiga benantiakos abardiin waxay laba gool iyo gool ay kaga awood roonaatay kooxda kubadda cagta ee ebalon dinamo zagreb waxay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee balclub maqsee ayaa afar gool iyo laba gool ku dharbaaxday kooxda usten dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno naadiga manchester united ayaa weli rajo ka qabta helitaanka laacibka garabka uga ciyaara kooxda inter milan ivan berisig tababaraha naadiga inter luciano spalletti ayaa arbacadii sheegay in ay adag tahay in la diido haddii uu kooxda u yimaado dalab muhiim ah berisig oo ah xiddig u dhashay dalka koreeshiya ayaa maalmahanba lala xidhiirinayay inuu aadi doono kooxda manchester manchester waxay ku doonaysaa ciyaaryahankan afartan iyo siddeed milyan oo yuuro kooxda arsenaalna waxay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto xiddiga kooxda monaco thomas limard wararka ayaa sheegaya in arsenaal ay miiska saartay lacag dhan shan iyo afartan milyan oo bawnka ingiriiska ah ugu dambayntiina laacibka qadka dhexe ee kooxda roma raja nengland ayaa shalay saxiixay qandaraas cusub oo afar sano ah oo uu kula sii joogi doono kooxdiisa sagaal iyo labaatan jirkan u dhashay dalka biljimka ayaa waxaa aad u raadinayay kooxaha manchester united iyo chelsea nengland ayaa u saftay roma boqol kow iyo lixdan kulan tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda kalari ee dalka talyaaniga sannadka labada kun iyo afar iyo tobankii dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
waa xubintii ciyaaraha iyo weliba waryahayaga dhegeystayaal nuur xasan nuur haddaynu intaasi kaga soo gudubno gebagabadii idaacadda doornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu kusii siqaynaa hadda aynu haatanna aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaah waa waaye waaye iyo weliba xaliy makhaliif magool iyo weliba heestii kaanu jiid go-aye dhegeysaabon
jeceelkaagii alla janow aawada ma jirsado ayay leedahay xalimo qalif bugool ayaa heestaasi inoo qaadaysa waxaana ka meedahay si qaraamiga ahaa iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen cabdixakiin maxamuud sharwac ayaan uga ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono nabadgelyo